أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه باب الإشارة في الطلاق والأمور هذا مدكني باب جواز الإشارة إشارة بنانا شديدي أيوب بيهي fi dalaaqi dalaaqa in la ishaaro inay bannaan tahay ayuu u baabiyo walumuuri arrimaha in la ishaaro addiiniya arrimaha diinta ah oo dhan in ishaaradu ay ku bannaan tahay ayuu u baab yahay baabkan sheekhu raximahu llahu tacaala waa tawdica liraddi man faraqa bayna licaani alakhrasi wa dalaaqihi waa gogolxaar wuxuu baabkan u yahay abi xaniifa ayaa wuxuu kala qaaday qofka akhraska ah oo aan hadli karin ee hadallaawiga ah wuxuu kala saaray dalaaqiisa iyo licaankiisa iyo qadafkiisa farqigaa u dhexeeyuu yidhi oo abi xaniifa isagu wuxuu leeyahay qofka akhraska ah licaan inuu isagu ku sameeyo ishaaro ama inuu maaragtaahay ishaaro uu ku sameeyo qadaf haweentiisii uu zine uu ku qadfo ma ansaxaysuu leeyahay laakiin dalaaq islaantiisa waa ku furi karaa ishaaro ishaaro wuu ku furi karaa saasuu isagu uu kala farqiyey abi xaniifa wuxuu diiday akhraska in licaanka iyo qadafka uusan ishaaro ku samayn karin laakiin dalaaqii wuxuu yidhi ishaaro waa ku samayn karaa masaa'ilkaasuu kala farqiyey abi xaniifa baynamaa jumhuuru alculamaa oo madhabka imaamu shaafici uu ka mid yahay aysan waxba kala farqinaynin masaa'ilkaas oo ay leeyihiin qofku hadduuba akhras yahay oo uusanba hadli karin markuu xaaskiisa furayo wuxuu ku furaa ishaaro hadduu xaaskiisa doonayo inuu qadfo wuxuu ku qadfaa ishaaro hadduu doonayo licaan inuu sameeyo wuxuu ku licaanaa ishaaro umuurtiisa o dhan wuxuu ku gudanaa ishaaro oo madhabka imaamu shaafici iyo jumhuurulculamaa sidaasay qabaan abi xaniifana wuxuu leeyahay dalaaqiisu ishaaro waa ku dhici karaa laakiin licaan iyo qadaf maya madhabkaasuu rabaa inuu radiyo marka baabka soo socdu si fiican ugu radin doonaa laakiin intani waa gogolxaar gogolxaar weeye intani baabu اlإشhaaraة fi الdalaaqi wاlumuuri qaala shaykhu raximahu اllahu tacaala wqaala bnu cumara cabdullaahi bnu cumar wuxuu yidhi qaala الnabiyu nabigu salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu yidhi laa yucadib اllahu ilaahay qofka kuma cadaabo bidamci اlcayni isha illimaynteeda qof laga geeriyooday oo ooyeysa taa ilaahay qofna kuma cadaabo ooyintaasi naxariisay tusin walaakin yucadibu ilaahay qofka wuxuu ku cadaabaa bihaada kanuu ilaahay qofka ku cadaabaa wa ashaara rasuulku sala allahu calayhi wasalam ilaa lisaanihi carabkiisuu ishaaray rasuulku sala allahu alayhi wasalama markii carabkan xumaato uu ku dhawaaqo kaasaa ilaahay qofka uu ku cadaabi mooye ooyintaasi waxa weeye waa calaamatun tadullu cala araxmati waalluطfi waalcadfi waa calaamad tusinaysa naxariis iyo dhimrin iyo qalbi qoyanaansho tusinaysa w laakiin waxaa la diidaya qofka lagu cadaabayo waa haddii maaragtaahay meydkii uu calaacal iyo waxyaalo maaragtaa sharciga khilaafsan oo carabkii uu ka sheego kaasaa lagu cadaabi ulajeeddada bukhaari marka waxa weeye waa ashaara ilaa lisaanihi nebigu sala allahu calayh wasalam arrimo badan uu ishaaray arrimo fara badan ayuu ishaaray fa keyfa bilakhras dee qofka isagoon akhrasaynu arrimo badan ishaariye akhras maxaad u malayn qof akhras ahoo aanba hadli karin maxaad u malayn isagana ishaa wuxuu ku gudanaa dalaaqiisa iyo licaanka iyo qadafka isaguna ishaaruu ku gudan karaa leannuu nabigaaba sala allahu alay wasalam isagoo hadli kara wax walba samayn karaa arrimaha qaarkood ishaaray ishaaruu ku sameeyey arrimaha qaarkood nabiga sala allahu alayh wasalam wa qaala kacbun saxaabiga kacb la yidhaha isaguna wuxuu yidhi ashaara annabiyu ilaya nebigu anigu i ishaaray sala allahu alayh wasalam ninkii waa xadiiskii dheeraayuu deynka uu ku lahaa kacab ninkee markaasuu wuxuu yidhi an khudi nisfa deynkaagii nis ka qaado ninka inta kalena isaga cafi wa ashaara annabiyu ilayadaasuu ka rabaa nebigu fartuu igu taagay fartuu igu ishaaray ishaaradaasi markaa in nabiga ay ka sugnaatay sala allahu alayh wasalam oo umuurta dhan oo waxyaalaha la ysku fahamsiiyey arrimo badan oo diin ah inuu nabigu ishaare ku guda jiray sala allahu wasalam wabaaraka calayhi fa kayfa bilakhras maxaad u malaynay qof aan hadli karinba ishaaradiisii w wa qaalad asmaa'u asmaa waxay tidhi salla nebiyu nabigu sala allahu alayh wasalama fi lkusuuf waraxmadoobaadkii ayuu nabigu sala allahu alayh wasalam uu tukaday faqultu licaa'isha waxaan ku yidhi maa sha'nu naasi dadka xaalkoodu muxuu yahay ayaan caaisho weydiiyey walxaal hiya caaisha tusalli ay tukanayso fa awmaad caaisha waxay ii ishaartay bira'sihaa madaxeeday ila shamsi qoraxdii ishaartay oo waxay tihi waxa loo tukanaya waxay loo jeedaa qoraxda sooma aragtid qoraxdiyaa madoobaatay iyadoo salaaddii ku jirtay madaxa xoogaa ay dhinaca qoraxda ku taagtay iyadoo ii ishaaraysa sababta loo tukanayo waa qorax madoobaad iyadoo ii ishaaraysa faqultu markaasaan waxaa idhi aaya miya min aayaati illaahi tacaala madowgani ma aayad aayadaha ilaahay ka mida miya fa awmaad bira'sihaa madaxeeda iyadoo salaaddii ku jirta caaisha ii ishaartay ay nacam iyadoo ula jeeda ay nacam iyadoo ula jeeda marka nebiga sala allahu alayhi wasalam iyo saxaabadiisa arrimo badan waxay ku gudan jireen ishaaray ku gudan jireen wa qaala anasun anas wuxuu yidhi isaguna awma annabiyu nabigu sala allahu alayh wasalam biyadihi gacantiisu u ishaaray ilaa abi bakar uu u ishaaray an yataqadama fi salaat inuu salaadda waa xilligii uu xanuunsanaa rasuulku sala allahu alayh wasalam inuu salaadda uu u hormaro oo dadka salaadda uu ka bixiyo gacantuu nabigu ku taagay oo ugu ishaaray dadka salaadda ka bixo ishaaraad badan nabiga ka sugnaatay sala allahu alayh wasalam wa qaala ibnu cabbaas isaguna wuxuu yidhi awma annabiyu nabigu sala allahu alayh wasalam biyadihi gacantiisa wuxuu ku ishaaray markii mas'ale la weydiiyey laa xaraja wax dembiya ma lahan uu nabigu ku ishaaray gacantiisuna ishaaray isagoo markaa nabigu sala allahu wasalam wabaarak caleyh aan hadlinu wa qaala abu qataada wuxuu yidhi qaala nebiyu nabigu sala allahu alayh wasalam fi saydi fii sha'ni saydi ugaarka sha'nigiisii wuxuu ku yidhi lilmuxrimi qofkii muxrimka ahaa ugaarkaasoo lilmuxrimi qofkii muxrimka ahaa u sugnaaday ayaa nebigu sala allahu alayh wasalam markuu ka hadlayay qofka muxrimka ma ugaarsan karaa wuxuu yidhi axadun axad axadkaasoo minkum idinka idinka mida miya amarahu ay saa'ida qofka soo ugaaray ugaarkan dadkiina muxrimiinta oo xarman qof ka mida miya amray oo yidhi noo soo ugaar ugaarka noo soo ugaar yidhi an yaxmila calayha inuu markaas uu ku xambaaro daabaddan weerar uu ku xambaaro ma qofaa yidhi noo soo weerar oo hilibkeeda noo keen aw amase ashaara ilayha ila daaba daabaddaas hilibkeeda la cunayo qof u ishaaray miyaa jira maxalushaahidka bukhaari intaasuu ka rabaa aw ashaara ilayha daabaddan hilibkeeda la keenay dadkiina muxrimiinta ah qof u ishaaray miyaa jira oo yidhi noo soo qabo daabadda aan cunne qaaluu laa qaala fakuluu dadkiina muxrimiintaa wuxuu yidhi iska cuna rasuulku sala allahu alayh wasalam maxalushaahidka marka bukhaari uu ka deliishanayo xadiiska waxaa weeye aw ashaara ilayha qof gacanta ugu taagay miyaa jira oo yidhi ugaarka noo soo qabo dee hadduu gacanta u ishaaro qofkii muxrim yaha ugaarka waa ka xaaraan markaa hilibkiisa ma cuni karee qaaluu waxay yidhahdeen dadkii muxrimiinta ahay laa qaala rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi fakuluu iska cuna uu yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد هو المسند الجعفي قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو هو البصري قال حدثنا إبراهيم إبراهيم الضهمان إبراهيم الضهمان عن خالد عن عكرمة مرض عكرمة قال خالد الحذاء عن ابن عباس قال ضاف رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم على بعيره فتجلس دشي سحال سارنيه أيو الضوافي رسولك صلى الله عليه وسلم سقوا أوركيسي سارا أيو كعبة الضوافي وكان رسولك صلى الله عليه وسلم وحوهان جري kullamaa mar kastoo ataa calaa rugni mar walba oo rugniga uu yimaado xajaru aswadkaa loola jeedaa xajaru aswadka mar walbuu ku yimaadaba ashaara ilayhi xajaru aswadka ayuu ishaari jira oo gacantuu saa ugu taagi jira maadaama meeshii ciriir uu ka jiro oo gacantii uusan saari karin rasuulku sala allahu alay wasalam oo saxma ay jirto gacantuu xajaru aswadka xaggeeda u ishaari jiray wa ka bara waana takbiirsan jiray allahu akbar uu dhihi jiray gacanta inta ku ishaaro maxalushaahidka bukhaari wuxuu ka wataa ashaara ilayhi intaasoo arrimoodaa ishaaradu nabi ka sugnaatay sala allahu alayh wasalam axaadiistaasoo dhan wuxuu ka wataa deliil waxay u tahay ishaaratu alakhras muctabaratun fi shariica akhraska ishaaradiisu inay muctabar tahay dalaaqiisa ishaaruu ku gudanaa licaanka ishaaruu ku gudanaa qadafka ishaaruu ku gudanaa waxa la diidan yahay waxaa weeye waa ishaaratu naadiqi laqwun fi shariicati alislaamiya qof naadiqa inuu dalaaqa ishaaro waa laqwi qof naadiqoo dhawaqi kara inuu yidhaha dalaaqi waxaan ku gudanaa ishaaro waa laqwi muctabar ma aha la qaban maayo waxaa ka mid a waxyaalaha fuqahadu ay sheegaan qofkii asagoo hadli kara hadduu yidhaaho dallaqtu imra'atii saddexdii safaroodna uu taago dallaqtu imra'atii uu yidhi saddex faroodna wuu taago dalaaqiguu ku dhawaaqay laakiin cadadkii muxuu ku gutay cadadkii ishaaruu ku gutay haadihi lishaaratu laqwun hadduusan niyeysan saddexda qalbiga uusan ka niyeysan ishaaradani waa laqwi leanna adiga naadiqaa tah awood waxaad u lehda inaad tidhaahi dallaqtukii halaaa saddexan kugu fura marka ishaaratu naadiqi fi dalaaqi waallicaani waalqadfi waa laqwun ama ishaarat اlakras waa muctabara ishaarat اlakhras muctabara wey masaladaasu marka rabaa sheekhu inuu daldalo qaala shaykhu raximah اllahu taعaalى xadaثana msded msded ibnu msrhd albasriyu qaala xadaثana bishir bnu fadl huwa albasri qaala xadaثana salamaة bnu calqamaةa huwa tamiimi can moxamed bni siriin can abi hurayrata qaal qaala abulqaasimi waa rasuulkee salى اllahu عalيه wasalam abulqaasim wuxuu yidhi fi ljumucati jumcada waxaa ku sugan maalinta jumcada saacatun saacad ayaa ku sugan sax wey wa qaalat zaynabu zaynaba waxay tidhi waa min zawjaati rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam qaala nebiyu rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam futixa waxaa laga furay min radmi ya'juuja wama'juuja derbigii juuj iyo wama'juuj midlu haadihi tan oo kale intaas qadar la-eg ayaa laga furay wacaqada nebiguna sala allahu alayh wasalam wuxuu xidhay tisciina qadra tisciin sagaashan qadarkeeduu xidhayo intaasoo kalea laga furay intaasaa sagaashan loo isticmaali jiray xilligii hore intaasoo kale ayaa laga furu yiri rasuulku sala allahu alayh wasalam marka maxalushaahidka bukhaariga waxa weeye waa ashaara tisciin wacaqada tisciin oo tisciinkii nabigu wuxuu ku ishaaray farihiisuu ku ishaaray rasuulku sala allahu alayh wasalam qaala alimaam الbukhaariي raximah اllahu taعaalى xadaثana msded msd bn msrhd albasriyu qaala xadaثana bishir bn fadl wاlbasri qala xadaثana salamaة bn calqamaةa watamiimi can moxamed bni siriin can abi hurayrata qaal qaala abulqaasimi salى اllahu wslam wbaaraka عalayh wuxuu yidhi fi ljumucati maalinta jumcada saacatun saacad ayaa ku sugan saacaddaas oo laa yuwaafiquhaa cabdun muslimun addoon muslima uusan waafaqayn addoonkaasoo qaa'imun taaganoo cibaado u taagan addoonkaasoo yusallii tukanaya addoonkaasoo yas'alu llaaha khayran khayr ilaahay weydiisanaya ilaa hadduu addoonkaasi saacaddaa waafaqo asagoo ilaahay khayr weydiisanaya acdaahu khayrkaas ilaahay waa siiya wa qaala biyaddihi ay wa ashaara biyaddihi nebiguna salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi gacantiisuu ku ishaaray wa wadaca anmalatahu xibintiisuu nabigu salى اllahu alayh wasalam wuxuu saaray calaa badni اlwusdaa farta dhexe caloosheeda ayuu nebigu salى اllahu alيh wasalam suulka xibintiisii uu farta dhexe caloosheeda saa u saaray rasuulku salى اllahu alيh wasalam wاlkhinsari haddana wuxuu saaray badni اlkhinsari faryareyda farta faryareyda la yidhaaho caloosheeda ayuu xibinta suulka haddana saa u saaray qulnaa markaasaan waxaan nidhi yusahiduhaa saacadda waa yaraynaa nebigu sala allahu alay wasalam ishaaradaas wuxuu ula jeedaa yacni saacaddaa saacatulijaabada waa qadar aad u yar intay soconayso qadar aad u yar marka nebigu sala allahu alay wasalam yaraanta saacatulijaabada salaada jumcada la geliyey sida ay u yar tahay wuxuu ku ishaaray suulkiisa xibintiisa ayuu wuxuu saaray fardhexaadka caloosheeda ayuu saa u saaray intaa udhexaysa w qadarka waa qadar aad u yar marna wuxuu sameeyey faryarayda caloosheeduu suulka xibintiisii saaro saasuu ka dhigay waa qadar aad u yar markaasaan waxaan nidhi yusahiduhaa saacadda wuu yaraynaa nebigu sala allahu alay wasalam ay yuqaliluhaa maxalu shaahidka marka waxaa weeye inuu nebigu sala allahu alay wasalam arrimo badan oo diinta ka mida uu ishaari jiray qaala alimaam albukhaari raximah allahu tacaala wa qaala aluwaysiyu cabdulcaziiz bni cabdilah cabdillaah almadani قال xdثna إبراhيم بن سعد الذي ينتسب إلى عبدالرحمن بن عوف عن شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث عن هشام بن زيد الذي ينتسب إلى أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك قال عdى يهودي يهوudiya ku xadgudbay في عهdi رasuuل الله rasuulka ilaahay xilligiisii salى الlaهu عليه وسلم calى jaariya gabaruu ku xadgudbay faakhada gabadhii wuxuu ka qaatay awdaaxan lacag lacag gabadhu ay wadatay ayuu ka qaatay lacagtaas oo kaanad lacagtu calayha gabadha dusheeda ahaatay waa lacag markaa fida ka samaysnayd oo gabadhu ay haysatuu ka qaatay wa radakha ra'sahaa gabadha madaxeediina waa burburiyey oo waa dilo madaxii oo dhagax uu kaga garaacay yahuudigii fa ataa bihaa gabadhii ahluhaa gabadha ahalkeedu waxay u yimaadeen rasuul allah rasuulka aleh sala allahu alayh wasalam walxaal hiya gabadhii fii aakhiri ramaqin naftii ugu dambaysay ay ku sugantay naftii ugu dambaysay iyadoo naftu ka sii baxayso waqad xaal usmitati la aamusiyaba aysan hadli karin ma hadli karto hadalkii awood uma laha waa xaaladdii ugu dambaysay ku sugan tahay faqaala lahaa rasuulu ullah rasuulka ale sala allahu alayh wasalama wuxuu ku yidhi gabadhii man qatalaki yaa ku dilay fulaan miyaa ku dilay wa samaa ligayri aladii qatalahaa kii dilay maahane kayrkiisu magacaabay rasuulku sala allahu alay wasalam yahuudigii dilay maahane qof kale uu magaciisa u sheegay fa ashaarat bira'sihaa gabadhu madaxeeday ishaartay an laa maya ninkaasi ima dilin qaala rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi fulaan miyaa ku dilay wasamaa lirajulin aakhara nin kaluu magacaabay rasuulku sala allahu alay wasalam ninkaasoo kayriladii kii kayrkiisaa qatalahaa gabadha dilay nin kaleo haddane oo gabadha aan dilinuu nabigu u magacaabay sala allahu alay wasalam fa ashaarat an laa intaasoo dhan adilada waxaa weeye in arrimaha diinta ishaare lagu gudan jiray ishaare in lagu gudan jiray fa ashaarat an laa gabadhin dee ma hadli karto waa calaa suurati alakhras wey akhras oo kale wey faqaala markaasuu wuxuu rasuulku sala allahu alayhi wasalam fulaan miyaa ku dilay wasamaa liqaatilihaa kii diluu u magacaabay rasuulku sala allahu alayh wasalam fa ashaarat an nacam haahid fa amara bihi bilyahuudiyi yahuudigii rasuulullahi rasuulka ale sala allahu alayh wasalam waa amray fa rudika ra'suhu madaxiisiyaa la burburiyey beyna xajarayn laba dhagax dhexdoodii ayaa madaxiisii inta lagu dhigay ayaa lagu burburiyey sidaasna lagu dilay saasay ducafo yahuuddu u ahaayeen fii cahdi rasuuli llahi sala allahu alيyh wasalam xilligii diinta iyo ammaanada iyo khayrka iyo islaamka uu shaqaynayey saasay ducafo u ahaayeen fii xukmi dowla rasuuli llaahi sala allahu alيyh wasalam ay ducafo ku ahaayeen dowladda rasuulka sala allahu alيh wasalam hoosteeda ayay ku ihaanaysnaayeen laakiin markii diintii laga tegey oo cumaradii ay bateen oo dadkii khaa'iniintaa ay bateen oo diintii islaamkaba lagu cayaaray muslimiintii marka cagsigii noqdeenoo iyagaa ihaano ku jira ihaano iyagaa ku jira dadka muslimiinta ahaa maanta qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala xadaثanaa qabiisatu qabiisaةu bnu cuqbata alcaamiri qaala xadaثanaa sufyaan sufyaan thawri can cabdillahi bni dinaar اlmadani can ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaal samictu nabiya sala allahu wslam wbaaraka caleyh yaquul alfitnaةu min haahunaa wa ashaara ilى اlmashriq fitnadu dhinacanay ka imanay rasuulku sala allahu alيh wasalam wa ashaara ilى almashriq dhinaca bari qorax soo baxa ayuuna rasuulku ishaaray sala allahu alay waslm waa jihatu najdi dhinaca najdi ayuu ishaaray rasuulku sala allahu alيyh wasalam maxalu shaahidka bukhaari waxaa weye wa ashaara ila almashriq arrimo badan inuu nabigu ishaare ku guda jiray sala allahu alيyh wasalam fakayfa biishaarati alakhras maxaad u malayn qaala alimaam الbukhaari raximah اllahu tacaala xadaثana cali bni cabdillahi walmadini albaصriyu qaala xadaثana jariir jariir ibni cabdilxamiid alkuufi can abi isxaaq ashaybani wa sulaymaan ibnu fayruz almacruuf biabi isxaaq ashaybani can cabdillahi bni abi awfa qaal kunaa fii safarin waxaan ahay safar dhexdiis maca rasuulillahi rasuulka alle micigiisa xaalaan nahay sala allahu wasalam wbaaraka caleyh falamaa qarabat ishamsu qoraxdii markii ay dhacday qaala lirajulin ninuu ku yidhi rasuulku sala allahu aleyh wasalam insil degoo fajdax li ii qas cabitaankii aan ku afuri lahaa ii qas uu yihi rasuulku sala allahu alay wasalam qaala ninkii wuxu yidhi yaa rasuula allahi low amsayta lakaana axsan low amsayta ay low atmamta almasaa galabta haddaad dhammaystiri lahayd xoogaa gabalku ha dhaco rasuulka ilaahayow aan iska xaqiijino saasaa ila fiicnaan lahayd ثuma qaala rasuulku salى الlahu alيه wasalam hadalkii ku celiye wuxuu yidhi inzil fajdax deg oo ii qas cabitaankii qaala ninkii yaa rasuula اllahi low amsayta rasuulka ilaahi salى الlahu alيه wasalam low atmamta almasaa galabta haddaad dhammaystiri lahayd ina calayka nahaaran rasuulka ilaahay weli maalinaa kugu baaqi ah maalintii xoogaa waxbaa iga dhiman aniga aragtideeda waa isaga siu u fahmay siu asagu u fahmayo ثuma qaala rasuulku salى الlahu alيه wasalam waa ku celiyey inzil fajdax fanazla fajadaxa lahu rasuulku u qasay salى الlahu عalيه wasalam fi اlmarati الثaaliثa markii saddexaad fashariba rasuulu الlah rasuulka ale salى الlahu عalيه wasalam cabitaankii ayuu cabay ثuma awma'a biyadihi ilى اlmashriqi dhinaca bariyu ku ishaaray nebigu salى الlahu عalيه wasalam gacantiisii dhinaca bari ayuu ku ishaaray maxalushaahidka bukhaari waa intaa wax badanuu nabigu ishaare ku gutay wax badan uu ishaare ku gutay nebigu salى الlahu عalيه wasalam faqaala rasuulku salى الlahu عalيه wasalam wuxuu yidhi idaa ra'aytum ileyla habeenka haddaad aragtaan qad aqbala xaal habeenku uu soo qaabilay min haahunaa dhinacan uu ka soo qaabilay faqad afdara saa'im dhinacaas haddii habeenkaba idinkaga yimaado habeenku saa u ballaaranayo markaa saa'imku waaba afuruu yiri rasuulku sala allahu aleyh wasalam qaala alimaamu albukhaari raximah allahu tacala xadaثana cabdullahi bn maslamata huwa alqacnabi qaala xadaثana yaziid ibnu sureycin huwa albasri can sulaymaan ataymi darkhaankii weeye sulaymaan ibnu darkhaan ataymi can abi cuثmaan annahdi cabdiraxmaan bnu mallin almacruuf biabi cuثmaan annahdi عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدا أحد يسن الديد أحد كاسو منكم إذن كمدا نداء بلال بلال آذان كيسة يسن قفنا وحكم منعن أو قال أما النبي صلى الله عليه وسلم حوير آذانه بلال آذان كيسو من سحوره أحد كسحور تيسة يسن الديد لأنه فجرك أنتو صندلا وأدمي جري بلال فجرك أنتو صندلا أيو أدمي جري بلال مركها أم ليننا آذان كاس aadaankii fajarka inuu yahay ha u malayninoo suxuurtii ha iska joojinin iska suxuurta aadaankii bilaalow iska socda leanno fajarkii weli ma dhalan fa inamaa yunaadii bilaal waa addimaahu yihi rasuulku sala allahu alيh wasalam aw qaala yu'adinu ama wuxuu yihi rasuulku sala allahu alيh wasalam bilaal waa addimaa liyarjica si uu markaas bilaal u soo celiyo aadaankiisu liyarjica aadaanuhu aadaanka bilaal si uu u soo celiyo qaa'imakum qofkiina cibaadada u taagnaa oo tahajudka u taagnaa xaggee u celinaa ila alistiraaxa markuu aadaankaas la gaaro waxaad meesha ka fahmi xilli hore in qiyaamuliilka la soo kici jiray xilligii saxaabatu rasuuli illahi sala allahu alيh wasalam aadaankii ugu horreeyey oo la addimayey oo aadaankii fajarka aan ahayn ah waktul istiraaxadii u ah markii la addimo salaatuleilkiisa waa dhammaystay wardigiisa waa dhammaystay bilaal markuu addimo xoogaa dhinaca wax yar istuurahay bilaal markuu addimo xoogaa istiraaxahu sameyn mar horeba xaajaadkiisii iyo qiyaamuleilkiisi iyo dacwaadkiisii tadaruciisii waaba dhammaystaba wuxuu yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam walaysa fajarka saadiqu ma aha an yaquula inuu inuu yidhaaho fajarku macnaa an yafcala waa min baabi idlaaqi اlqowli calى اlficli qowlkiiyo ficil lagu idlaaqayo walaysa fajarka saadiqu ma aha an yaquula inuu fajarku sameeyo kaأnnahu fajarku waaba asago yacni wuxuu ula jeedaa rasuulku salى اllahu alayhi wasalam aلصubxa aw اlfajra subxuu ula jeedaa ama fajarkuu ula jeedaahe waaba asagoo haakadaa sidaas oo kale ah fajarka saadiqu sidaas oo kale ma aha وأdhر يزيد wa يزيد بن زuريع الrاawي hada الxadيiث oo xadiiثkan warinayo xadaثnaa يزيد بن زuريع noogu jiray وأdhر يزيidu يزيid wuxuu kor u taagay yadayhi labadiisii gacmood isagoo ishaaraya nabiga salى الlaهu عليه waسلم tilmaantuu bixiyey fajarka saadiqu ma aha inuu sidaas yahay wax dhirir samaynaya fajar saadiqa ma aha fajarka saadiq waa midka ballaarta fajarka saadiqa midka ballaarta marka wuxuu ishaaray rasuulku salى اllahu عalيه wasalam inuu jiro fajar lagu khaldamo oo loo yaqaano alfajr اlkaadib fajarka beenaalaha ah waa iftiin yaroo imaanaya ka bacdina mugdi ayaa la cirbinaya marka sidaas ma ahanuu yidhi fajarka saadiqa wa adhara yaziidu yaziid wuxuu kor u qaaday yadayhi labadiisa gacmood fajar mustadiila oo saa cirka ugu dheer ma ahan midka saadiqa ah uma markaa ka bacdi madda ixdaahumaa labadiisii gacmood middood ayuu ka taagay yaziid min alukhraa tii kale ayuu ka taagay ishaaratan ila alfajri saadiq fajarka runtaahi waa midka gacmihi intuu kala taagu saan kale yidhi midka saadiqa midka sidaan samaynaya aladii yactarid fii jamiici اlufuq jihooyinka oo dhan midka isku ballaariya kaasaa ha ku sirminina midka nuurkan oo mustadiilka ah oo dheer kabacdina uu la cirbinayo mugdiga kaa ha ku sirminina ula jeedaa maxalu shaahidka marka maxay tahay ishaarada la sameeyey oo uma madda ixdaahumaa min alukhraa isagoo ishaaradii nabiga tilmaamanaya yaziid ibnu zureyc saasuu u ishaaray marka arrimo badanaa ishaaraadka lagu guda jira u leeyahy bukhaarigu maxaa loo diiday ishaarat اlakhras ishaarat اlakhras maxaa loo diiday qaala imam الbukhaari raximah اllahu taعala waqaala leytu leyt bnu sacdin اlmisri wuxuu yihi xadaثanii jacfar bnu rabicata huwa اlmisri can cabdiraxmaan bni hurmuz almadani qaala samictu abaa hurayrata qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam mahalu اlbakiili qofka bakiilkaa tusaalihiisii iyo walmunfiqi qofka wax bixiyo sadaqada badan tusaalihiisii kamahali rajulayni laba nin tusaalahoodoo kalew labadaa ninoo calayhimaa dushooda jubbataani laba jubbadood ay yihiin labadaas jubbadood min xadiidin ee bir ah labadaas jubbadood oo min ladun hadiyeyhimaa labadooda naas ninkaas bakhiilkaa iyo midka sadaqada badan labadooda naas agtooda ka ahaatay ilaa taraaqiyihimaa ilaa galowyahooda laga gaaro waa laftan labada lafoodoo ku hareeraysan dhunta intaasi war mid walba wuxuu wataa jubbad bira naasaha ilaa lafahan galowyada ah ku hareeraysan dhuunta ayaa jubbaddu ay joogtaa fa ama almunfiqu midka deeqsiga ahee wax bixinaya falaa yunfiqu shay-an shay ma bixiyo ilaa hadduu sadaqo bixiyaba maaddad way taagantaa jubbaddii calaa jildihi jirkiisay ku taagantaa way isfidisaa markuu wax bixiyaba jubbaddii waa ballaaranay xataa tajunna ilaa jubbaddu ay ka asturto banaanahu farihiisii ay ka asturto waa farihii lugaha wey farihii lugahii kala gaari wey wa tacfuwa ay ka tirtirto aharahu raadkiisii hadduu soco isyidhaaxtaa jubaddiyaa dhulka inta jiidaysa ay raadkii asturi wey yacni waxaa weeye sida mar walbaba qalbigiisu uu waasac ugu yahay waxbixinta wey waxbixinta sida qalbigiisu waasac u yahay sida inshiraaxu sadri uu helayo sida sadaqada uu ugu faraxsan yahay mar walbaba sidaasaa qalbigiisu waasac u yahay wa ama albakiilu qofka bakiilka ahu rasuulku sala allahu alayh wasalam falaa yuriidu ma doonayo yunfiqu inuu wax bixiyo ilaa hadduu doono inuu wax bixiyo lazimat kullu xalqatin wareeg walba oo xalaqaadka biraha ku wareegsan jubbadda ka mida mowdicahaa booskeeday laasimtaa xalqooyinkii jubbadda xalqo kastaee ka mida meesheeday ku dhegi fa huwa asagu bakhiilkii yuusicuhaa inuu waasiciyuu dooni xalqadii falaa tattasicu ma waasac noqonayso wa yushiiru biasbicihi rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu ku ishaarayey fartiisii ilaa xalqihi nebigu sala allahu alayhi wasalama dhuuntiisuu ku ishaarayay oo yacni halkaas ma dhaafayso jubbadda ilaa kalwiyaha u joogtay halkaas ma dhaafayso mar walbaba naaskii iyo galowdaas ma dhaafayso jubbaddiisa marka maxalushaahidka bukhaariga waxaa weeye wayushiiru biasbicihi ilaa xalqihi nebigu sala allahu alayh wasalam arrimo fara badan inuu ku gudan jiray ishaaraadka qaala alimaamu albukhaariy raximah llahu tacaala baabu licaani hada midkani baabu axkaami licaan licaanka axkaamtiisii ayuu u baab yahay wa qowlillaahi qowlka ilaahina waa u baab caza wajalla ilaahay uu yidhi والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين إلى قوله تعالى قولك إلهي لقجار جل جلاله والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين إلى لقجار هذا مثل باب اللعان باب أحكام اللعان أحكام اللعان كأي أباب يهي وقول الله قولك إلهنا وأباب عز وجل إلهي أويري والذيina kuwii yarmuuna aswaajahum xaasaskoodii zinada ku tuuraya oo xaaskoodii ku tilmaamaya inuu xaasku zinaystay walam yakun lahum shahadaa'u ilaa anfusuhum markhaatina aan lahayn ilaa iyaga naftooda maahan fa shahaadatu axadihim midkood shahaadadiisa arbacu shahaadaatin billaahi innahu la min asaadiqiin axkaamu licaan waxaa weeye suuratunuur ayaa waadix ka dhigtay oo wax ishkaalaba aan uga tegin qofku hadduu xaaskiisii zine ku tuuro afar markhaati oo caddaynayana uusan haynin waa inuu afar goor uu ku dhaarto innahu lamin asaadiqiin inuu run sheegay muxuu leeyahay ashhadu billaahi innanii la min asaadiqiin fii maa ramaytu bihi haadihi min azina waxaan ilaahay ugu dhaaran waxa aan islaantan ku tuuray oo zinada ah inaan ku run sheegay hadduu welad uu anfinayo uu jiro uur iyo waxyaalo uu diidan yahay ay jiraanna waa inuu dhaartiisa ugu banbaxo diidmada ama nafyiga weladka uu yidhah wa anna haada alwalada laysa minii bal huwa min azina weladkaana aniga xaggayga kama socdo waa weladu zina afar gooruu saasuu ku dhaaray waalkhaamisa anna lacnata allaahi calayhi in kaana min alkaadibiin mar shanaadna wuxuu leeyahay calaya lacnatullaahi in kuntu la min alkaadibiin lacnadda ilaahay dushayda allah yeelo haddaanba been sheegayo marka suuratu nuuraaba waadix ka dhigtay ninku saasuu leeyahay haweenaydeeduna sidaasoo kale ayay afar goor iyaduna ay ugu dhaaran inuu ninkani uu been sheegayo waalkhaamisata anna gadaba allaahi calayha in kaana min asaadiqiin iyaduna marka shanaad waxay ku dhaaran oo ay leedahay cadhada ilaahay calaya gadabullaahi in kaana min asaadiqiin cadhada ilaahay dushayda allah yeelo hadduuba kaasu run uu sheegay waxa uu igu tuuray fii maa ramaanii bihi min azina zinada uu igu tuuray hadduuba ka run sheegayo ilaahay cadhadiisa dusheeda allah yeelo sidaas haddii labadoodu ay ku dhawaaqaan waxaa imanaya furqa mu'abada dalaaq iyo waa ku furay oo ma baahno meeshaasay ku kala tegayaan meeshaas ayay ku kala tegayaan qaala alimaamu albukhaari raximah llahu tacaala faidaa kadafa alakhrasu waa kanaa marka raddigii raddigii oo faahfaahsanoo xanafiyada uu radinayo waa tanaa sheekh wuxuu yidhi sheekhu faidaa kadafa alakhrasu kii hadallaawiga ahaa oon hadli karin hadduu qadfo imra'atahu islaantiisa bikitaabatin qoraal hadduu ku qadfo warqaduu ugu qoray qadaf inay zaaniye tahay ilaa ma hadli kareen ow ishaaratin ama ishaaruu ku qadfay bilyaddi gacanuu ku ishaaray inay zaaniye tahay ow iimaayin ama ishaaro bira'si ama madaxuu ku ishaaray gacantii kuma ishaarin ishaaradaasoo macruufin la garanayo ey mufhama ishaaro dadku ay fahmayaanoo waxaan inuu ula jeedo zino naagtaydu waa zinaysatay inuu ula jeedo waa wax la og yahay wey ishaaro la fahmayou caddeeyey wuxuu yidhi sheekhu fa huwa akhraskii kalmutakalimi ka xukmi lmutakalim qof qadafkii ku hadlay xukunkiisaa la siinaa waa qof caadi oo hadlay yani waxa weye qofku hadduu akhras yahay qadafkiisu wuxuu ku ansixi karaa kitaabo iyo ishaaro ishaara bilyaddi aw ishaara bira'si qadafkiisu ku ansixi karaa wuxuu yidhi sheekhu liأna الnebiya nabigu salى الlahu عalيyه wasalam qad ajaaza اlishaaraa fi اlfaraa'id nebigu salى الlahu عalيه wasalam wuxuu baneeyey ishaaruu baneeyey fi اlfaraa'idi ay fi الsalawaati اlmafruuda salaado la farad yeelaa la yidhi xataa ishaaraha lagu tukado qofkii caajiska ahay wey qofkii caajiska ahaa oo aan carabkiisa dhaqdhaqaajin karin ayaa waxaa la yidhi ha ishaaro un fartiisaas ha ishaaro hadduu awoodi waayo isha galacgalac ha ka siiya un labada indhood ha ka galacgalacsiiyaa la yidhi wax kale hadduu awoodi waayo salaadii aba la yidhi waxay ku ansaxee ishaaro hadduu qofku caajis yahay caajisow wuxuu yidhi lianna nebiya nabigu sala allahu alayh wasalam qad ajaaza alishaarata fi lfaraa'id ee fi salawaati almafruuda salaadaha la farad yeelay uu nebigu sala allahu alayh wasalam ishaaraba uu ku baneeyey wa huwa alcamalu bilishaarati ishaarada in lagu camal fali karo ishaaratu lakhras weeye ninka akhraska ahun hadli karin in ishaaradiisa lagu camal falayo qowlu bacdi ahli lxijaaz ahlulxijaaz qaarkood qowlkoodii wey wa qowlu bacdi ahli lcilmi iyo dadka ahlulcilmiga ah qaarkood waa qowlka ay ku tageen oo jumhuur ulculamaa ilaa abi xaniifa maahane abi xaniifa maahane madaahibta kale oo saddexdaa waxay leeyihiin ishaarada akhrasku waa muctabar wey wa qaala allahu tacaala ilaahiyna wuxuu yidhi jala jalaaluhu fa ashaarat maryama way ishaartay ilayhi wiilkii ay dhashay oo nebiyullaahi ciise ayay farta ku taagtay qaaluu markaasay waxay yidhaaheen nimankii ictiraadayey maryamo kayfa sidee baa nukalima aanu la hadlaynaa man ruux ruuxaasoo kaana ahaaday filmahdi dherabta dhexdeeda ruux ku jira nebiyullaahi ciise oo dherab ku jira adiga noo ishaarayoo la hadla dhahaye sabiyan xaaluya mid dhallaana isagoo dhallaan oo dherabtii ku jira si ay ula hadlaynaa maxalushaahidka marka aayadda uu ka deliishanayo imaam albukhaari waxa weye fa ashaarat ilayhi maryama arrimaheedii oo dhan waxay ku gudatay ishaaro wiilkan la hadlaw qaala alimaam albukhaari raximah llahu tacaala wa qaala daxaaku daxaaku wuxuu yidhi waa daxaaku bnu musaaxim alkhuraasaani fii tafsiiri qowlihi tacaala qowlka ilaahay markuu fasirayey jala jalaaluhu ilaahay uu yidhi aayatuka anlaa tukalima annaasa halaaثata ayaamin ilaa ramza aayatuka nebiyullaahi zakariyaw calaamaya astaan waxaa kuu ah in markaa awlaaddaadii zawjadaadii ay uur yeelatay oo ducadaadii la aqbalay waxaa astaan ku ah anlaa tukalima annaasa dadka inaadan la hadlin halaaثata ayaamin ilaa ramzan ay ishaaratan ishaaro inaad dadka kula hadlayso maahane hadalka inuu kaa joogsado ayaa astaan ku ah ducadaadii in la aqbalay maxalushaahidka bukhaari maxay tahay nebiyullaahi zakariya isagana wuxuu ku hadlayey saddexdaas maalmood ishaaruu ku hadlayey ishaaro marka ishaaradu wax jiray inay tahay qaala alimaam albukhaari raximah llahu tacaala wa qaala bacdu nnaasi dadka qaarkoodaa w bacdunaas hadduu yidhah xanafiyadu ula jeedaa wa qaala bacdunaasi dadka qaarkoodaa waxay yidhahdeen waa abi xaniife iyo madhabkiisii laa xadda xad ma jiro walaa licaana licaana ma jiro lilakhrasi akhraska akhras waxay leeyihiin xanafiyadu yacni licaanna ka ansixi maayo mana loo xadfe mana loo xadayo qadaf uu ishaaro wax ku qadfiyey xaaskiisii ma loo xadayo leanna wax ka ansaxay ma jiraan way kala saareen wa qaala bacdunaasi dadka qaarkooda waxay yidhaaheen laa xadda xad ma jiro walaa licaalan licaana ma jiro yacni biishaarati alakhras akhras ishaaradiisii loomana xado licaanna kama ansaxayo uma zacama bacdunaaska sidaas iftooday haddana wuxuu sheegtay isagoo sidaa iftooday wuxuu sheegtay in dallaqa hadduu furo akhraskii bikitaabin qoraal hadduu naagtiisa ku furo ow ishaaratin ama ishaaro bilyaddi gacantiisii uu ku ishaaray naagtiisa uu ku furo ow imaayin ama ishaaro bira'si ama madaxiisii uu ku ishaaray naagtiisa uu akhriska ku furo jaa'isun waa bannaan yahay masaa'il isku mid ay kala farqiyeen xanafiyadii uu leeyay bukhaari oo haddii wuxuu leeyahy adu oggolaateen inuu qoraal akhraskii naagtiisa ku furi karo oo naagtiisa uu ishaaro ku furi karo maxaad u diidan tihiin inuu ishaarana wax ku licaani karo ishaarana uu wax ku qadfi karo maxaa farqiga u dhexeeya masaa'ilka aad kala farqiseen taasuu marka sheekhu diidan yahay wuxuu yidhi sheekhu walaysa bayna dalaaqi waalqadfi farqun dalaaqa iyo qadafka farqi uma dhexeeyo waxaad tidhahdeen akhraska dalaaqiisu ishaaruu ku ansixiyaa tidhaaheen qadafkiina waxaad tidhaaheen ishaare ku ansixi mayso akhraska wax farqiyoo la fahmi karo ma jiruu leeyahy masaa'ilka fa in qaala hadduu yidhaha bacdunaaska oo nagu ictiraado oo hadalkiisii uu ku daaweysto bacdunaaska sidaa iftooda uu yidhaaho alqadfu qadafku laa yakuunu ma ahaado ilaa bikalaamin hadal mahane qadafku hadaluu u baahan yahay akhrasna ma hadli karo saa haddaad tidhaha qiila lahu bacdunaaska waxaa lagu leeyahay kadaalika dalaaqu dalaaquna waa sidaasoo kale laa yakuunu ilaa bikalaam dalaaqa naftiisa waa hadal wax lagu hadlo u baahan yahay dalaaqi waxaad u kala saarteen wailaa haddii kale in lam tuctabar اlishaaraةu fii kuli hadihi اlmasaa'il wailaa in lam tuctabar اlishaaraةu fii kuli hadihi اlmasaa'il haddaan ishaaradan masaa'ilkan aan lagu ictibaarin oo xadkii iyo licaankii iyo qadafkii iyo la yidhaha ishaaradii akhrasku ma ansaxayso baddala waxaa buraya addalaaqu dalaaqii iyo walqadfu wakada alcidqu xurayntii uu sameeyena waxaasoo dhan baatili noqona la waa isku mida lama kala farqinayo masaa'ilkee haddaad tidhaaheen licaankiisu ma ansaxayo akhraska oo qadafkiisu ma ansaxayo hadde markaas dhaha hadde dalaaqiisuna ma ansaxayo dhaha qadafkiisu ma ansaxayo cidqigiisu ma ansaxayo dhaha waxba ma xurayn karo ishaaro wax kuma xurayn karo maxaad u kala farqinaysaa wakadaalika sidaas oo kale wuxuu yidhi sheekhu waxaa la mid a akhraska alasamu dhagoolihii dhagoolihiina waa la mid yulaacinu islaantiisa isaguna wuxuu ku mulaacanoodaa bil ishaarati dhagoolihii la isaguna ma hadli karee markuu licaan samaynayo muxuu licaan ku samaynaa gacmuhu iska taagtaagi la akhrasuu la mid yahay akhras ayuu isaguna la mid yahay wa qaala shacbiyu shacbi isaguna wuxuu yidhi waqtaada waxay yidhaaheen idaa qaala ayil akhrasu kii akhraskaayo aan hadli karin hadduu yidhaah anti daaliqun fa ashaara biasaabicihi haddii anti daaliqu markuu leeyahy bilishaara uu ku leeyahay lababa akhrastaaba lagu soo sheegay akhrastaaba lagu soo sheegay ishaaruu ku yidhi islaantiidi waad iga furan tahay fa ashaara biasaabicihi ayi halaaث saddexdiisii faroodna waa ishaaray anti daaliqun ayuu ishaaray saddex faroodna waa taagay tabiinu islaantii minhu min alakhrasi akhraska way ka baa-iniyay yidhaaheen shacbi iyo qataada biishaaratihi bisababi ishaaratihi ishaaradiisa sababtiisay uga baa-iniyo saddexdaa farooduu taagay aa baynuunat lkubraa u ah baa-inidii waynayd saddexdaa farooduu taagay ayaa u ah saasay culimmadu iftooda wa qaala ibraahim ibraahim unakhaci weye waa faqiihii heer kuufee wuxuu yidhi isaguna alakhrasu akhraska idaa kataba dalaaqa biyadihi hadduu dalaaqa gacantiisa ku qoro lazimahu dalaaqu dalaaq waa ku laasimahayo naagta waa ka furmaysa markaas hadduu qoro wa qaala xamaadun waa sheekhii abi xaniifa waxyaalaha ku radiyaa ugu xoog badan abi xaniifa uu sheekhiisii usoo qaatay haddana sheekhaagii yaabastaan iftooduu leeyay xamaad wuxuu ahaa sheekhii abi xaniifa xamaad ibnu abi sulaymaan wey sheykhu abi xaniifa wa qaala xamaadun xamaad wuxuu yidhi isaguna oo sheekhii abi xaniifa ah alakhrasu midka akhraskaahun hadli karin iyo walasamu dhagoolaha in qaala kullun minhumaa mid walboo labadooda ka mida bira'sihi madaxiisa hadduu wax ku ishaaro jaaza daalika waa bannaantuu yidhi abi xaniifa uu sheekhaagii yaaba sidan iftooday sheekhaagii ayaaba yidhi dhagoole iyo akhras haddii madaxa ay saas u ruuxaan iyagoo ula jeeda qadaf iyo dalaaq iyo wax ishaaraya waa laga aqbalay sheekhaagii abi xaniifa intaasoo adilahu ku radiyey madhabtii xanafiyadow qaala imaamu الbukhaariy raximah اllahu taعaalى xadaثna qutaybة qutaybة بn سacيid بn جaبيل bqlاni qala xadaثna liث can yaحya bn سacيid الansari huwa alqاadi qaadigii reer madiina weeye anahu samca anas bna malik yaquul qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam alaa أkhbirukum maydin sheegaa bkhayri duuri الansaar qabaa'ilka ansaarka midka ugu khayrka badan maydin sheegaa lafaha hel ansaar iyo jilbaha hel ansaar ay u kala qaybsamaan qabiilka ugu fiican oo ugu khayrka badan maydin sheegaa qaaluu waxay yidhaaheen bala ya rasuula الlah qaala rasuulku salى الlahu عalيه wasalam wuxuu yihi banu najaar aa ugu khayr badan leanna waxa weeye dadkii nabiga aad u gacan siiyey oo nabiga sala allahu alay wasalam garabkiisa istaagay ugu horreeyeen uma aladiina yaluunahum kuwa ku xiga haddana ku xiga oo banuu cabdilashhal ah laftaasaa ku xigta haddana uma aladiina kuwii yaluunahum ayaga la xidhiidha ku xiga banu lxaaris ibni alkhasraj uma aladiina yaluunahum banuu saacida ayaa ku xigta uma qaala biyadihi ay ashaara biyadihi nabigu sala allahu alay wasalam gacantiisu wax ku ishaaray faqabada nabigu sala allahu alay wasalam wuxuu laabay asaabicahu farihiisuu nabigu sala allahu alay wasalam sidaa u laabay uma markuu farihiisa laabay basadahunna farihii haddana fidiyey ka raamii biyadihi isagoo gacantiisa wax ku tuuraya oo kale uma qaala markaasuu rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi wa fii kulli duuri alansaar lafaha ansaarta iyo qabaa'ilka ansaarta oo dhan khayrunaa ku sugan kulligood wuxuu yidhi khayr isagoo qof wax tuuraya oo kale intuu saa markii hore u laabay haddana saa u firdhiyey wax uu yidhi kulligood waa ahlu khayr nabigu sala allah alay slm maxalushaahidka bukhaari uu ka deliishanay maxay tahay ishaaraadka inuu nabigu isticmaalay sala allahu wasalam barak aleh قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله هو المديني البصري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أبو حازم وسلمة بن دينار من هدو سهل كقاضي wuxuu yidhi abu xaasim samictuu xadiidkan soo socda waxaan ka maqlay min sahlin ibni sacdin asaacidiyi saaxibi rasuuli illah sala allahu alayhi wasalam yaquul waxaa lu leeyahy saad qaala rasuulu lah rasuulka ale sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi bucistu ana wasaacatu aniga iyo saacadda qiyaamaha waa nala soo saaray ka haadihi tan oo kale xaalaan la midna bimacnaa ka qurbi haadihi tan dhowaashadeeda oo kale xaalaan la midna min haadihi tanu ay u dhowdahay labadiisa farood sabaabada iyo midda buustada farta dhexe iyo midda sabaabada la yidhaha uu isdhinac dhigay nabigu sala allahu alay wasalam labadaa farood say isugu dhow yihiin ayaa aniga qiyaamahan isugu dhownahay rasuul sala allahu alayh wasalam ow amase kahaatayni ama labadan oo kale xaalan la midna aniga saacadda qiyaamaha wa faraqa nusqada aan hayo saas iyo dhigtay fiiriya bal wax khilaafsan haddaa haysaan ya waqara nusqooyinkaasaa fiican waqarana nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu xidhiiriyey bayna sabaabati walusta farta sabaabada iyo farta dhexe ayuu saa u xidhiiriyey markaasuu yidhi saasaan isu daba joognaa aniga qiyaamaha maxalu shaahidka bukhaariga maxay tahay waqarana bayna asabaabati walushaara nabiga ishaarada ku dhaqmay ishaara uu ku dhaqmay maxaad u malaynaya qof akhras oo aanba awoodinba hadal see laleeyahay axkaamtiisu muctabar ma ah see loo leeyahayo قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا آدم آدم بن أبي إياس العسقلاني قال حدثنا شعبة قال حدثنا جبلة بن صحيب هو الكوفي قال سمعت ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا من كودر سدح قر يا أنا الله ما بيسوي دقي نسقين كاس الصحة إلا واحد صوص على يعني ثلاثين يعني ثلاثين هدري وين سدح قر لو دواقه الشهر هكذا طبعا كيس فرض النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا وهكذا يعني ثلاثين مرة ساسكون وإشارة النبي سميجر صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول صلى الله عليه وسلم وحيري هدنا وهكذا وهكذا لما قر وحين كو حجي مركز وحين كو حجي سدح من كو حجي هيك بعدنا يعني تسعة أنا الله بسو يدوي ثم قال وهكذا وهكذا لما قر يدوي لكن تينا في عن هدنا وهكذا وهكذا وهكذا رواية مسلم في صحيحه وعن كسر مرني وعقد الإبهام سلكي واللابي في المرة الثالثة مركان دمبو سيس أيون نقضاء سقالي لاتين يعني سار رواية مسلم في صحيحه يعني كسر قادنه يعني 29 ولا جيدا رسول صلى الله عليه وسلم بشو سقالي لباتنا ويكون ما تمرك إشار النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرة مر النبي صلى الله عليه وسلم ولجه ثلاثين ومرة ولجه بشو حيكون ما انكرتها تسعة وعشرين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى هو العنزي البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان عن إسماعيل إسماعيل بن أبي خالد مرد قيس كقادو عن قيس قيس بن حازم الراوي عن العشرة المبشرين بالجنة عن أبي مسعود قال وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن النبي صلى الله عليه وسلم قعنتي سدنا على اليمن ayuu ku ishaaray aliimaanu haahunaa imaanku dhinacanuu jiraahu rasuul sala allahu alay wasalam maxalushaahidku marka waxa weye ishaarada nabiga inuu arrimo fara badan u adeegsaday nebigu sala allahu alayh wasalam maratayn laba goor u ishaaray nebigu sala allahu alay wasalam alaa hooyo wa ina alqaswata qalbi qallaylka iyo wa khilada alquluubi quluubta qallafsanaanteeduna filfadaadina kuwa geeraara waraa'a alibilu aladiina yashtaqiluuna biha can idaacaat ayaa loola jeeda geela gadaashooda ku heesho haddee daacada aan ka warqabin qalbi qaleyl kuwaasuu jiraa uri nebigu sala allahu alay wasalam xaysu makaan ayaa qalbi qalaylkuna ahaaday yadlucu qarna shaydaan shaydaanka labadiisa gees meesha uu ka soo dhalanayo waa dhinaca bari oo ay labadan qabiil deganaayeen rabiicata ayuu qalbi qalaylku ahaaday iyo mudara labadaa qabiilo xilligaa gaalo ahaayeenoo nabiga aad ugu taagnaa jiray sala allahu alay wasalam qalbi qalaylku halkaasuu ahday rasuulu sala allahu alيh wasalam qaala alimamu الbuخariي raximah llah taعala xadaثana camr bnu surarata annaysaburi qala akhbarana cabdاlcaزiiz bn abi xaazim albasri can abih can sahlin qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam wa ana wakaafilu اlyatiim aniga iyo agoon qofkii kafaalo qaada fi ljannati haakada jannada saasaan ku noqonaynaa aniga iyo agoon qofkii kafaalo qaada wa ashaara biاsabaabati wاlwusta farta sabaabadee midda dhexuu ishaaray rasuulku sala اllah alay wasalam saas ayaan jannada ku noqonay marka ishaaraad badan uu nabigu intaas wuxuu ku radinaa madhabkii xanafiyada oo ishaarada diiday akhraska akhraska diiday wafaraja baynahumaa waana kala fogeeyey nebigu sala allahu alay wasalama labadiisa farood waxoogaa kala fogeeyey shay-an ay shay-an qaliilan wax yaruu kala fogeeyey labada farood saasaan rafiiq jannada iskula noqonayna qaala alimamu albukhari raximah llahu tacala baabun idaa carada binafi lwalad adaa midkani baabun baabu idaa carada haddii zawjku zawjku haddii uu sarbeebo binafyi lwaladi waladka diidmadiisa hadduu sarbeebo famaa xukmu daalika taas xukunkeedu masaladaas maxay noqon masalada uu rabo meeshan sheekhu inuu ka hadlo waxaa weeye ninkii xaaskiisii ayuu ka shakiyey oo zine iyo waxyaalo la mid ah ayuu uga shakiyey meeshiina carruuraa yimid carruurkiina waa ka shakisan yahay carruuray dhashay waa ka shakisan yahay marka ma uusan qadfinoo qadaf sariixa oo islaantani waa zaaniyo ama zaaniya tahay ma dhihin xoogaa waa sarbeebay hadduu marka sarbeebo war waladkan xoogaa ima eke maxay tahay iyo madaxaygu waa yaraayo kan madax weynaa meesha aad dhashay iyo waxbuu xoogaa sarbeeb sarbeebuu la yimid sarbeeb sarbeebuu la yimid wa nin madoowaan ahaayo anigu maaragtay xoogaa iska afrikaana ninkan carabkaa muxuu yahay cunugan carabkaa hood dhashay wax uun xoogaa zaaniyaa tahayna aan ahayn laakiin xoogaa ishaaraada ayuu muujiyey masaladaa marka ma noqonaya qadaf wey qadaf oo mala leeyahay ninkan maxkamadaha lasoo taajiyo islaamtiisi waa qadfay qadaf noqon maayo التacriid laysa biqadfin laa yasixu اlqadfu ilaa bitasriix qadaf sidiisaba kuma ansaxo ilaa in la caddeeyo in la caddeeyo la yidhaha zaaniya tahay la ama fulaana waa zaaniya bis qadaf ku ansixi karaa wey laakiin tacriid iyo waa madax weynyaana waa madax yarahay iyo muxuu yaanu waa madoowahay mid cadaad dhashay iyo waxaas arbaabtaasi waxa weeye qadaf ma noqonayaan qofkuna haddii calaa bayinatin uusan wax cad uusan haysanin shakiga inuu iska daayo ayaa wanaagsan hadduusan wax cad haysanin leanna waxa weeye waxa la anfinayo ama laga shakinayo waa owlaad wey owlaad weeye laga yaabo ilaa qiyaami saaca inay sii tarmaan waana dembi kabiire ah qofki inuu owlaaddiisii isagoo dhalay uu iska anfiyo isagoo dhalay inuu iska anfiyo kabaa'irtay ka mid tahay waxaa ku yimid xadiis abu daawuud uu wariyey calaa isnaadi muslim uu ku wariyey isnaadkii saxiixu muslim uu ku wariyey ayumaa imra'atin adkhalat calaa qowmin man laysa minhum haweeney kasta oo qolo ama qabiil soo dhex gelisa carruur aysan iyagu dhalin oo ninkii u saarisa oo qaraabadiisii u saarisa usan dhalin falaysat min allaahi fii shay walam yudkhilhaa jannatahu ilaahay agtiisa waxba kama ahan ilaahayna jannadiisa ma gelinayo waxyaalaha jannada looga xarimay ka mid tahay haweeneyda nafteedu hadday ilmo u qariso oo ilmo uusan ninku dhalin ay u qariso la meeshu waxaa ka imanaya ilmihii cunugan la dhashay in maaragta ninkii uu u haysto maxram inay la yihiin oo istaataabanayaan oo isla khaali noqonayaan oo isdhaxlayaan oo axkaam badanoo ay ka ratibmayso isagiina uusan dhalanin waxaa sidaasoo kale abu daawuud ku yimid wa ayumaa rajulin jaxada waladahu ninkii carruurtiisa iyo waladkiisa diida wa huwa yanduru ilayhi isagoo fiirinaya diida ixtajaba allaahu minhu yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha ilaahay waa iska xijaabaa wa fadaxahu ilaahay wuxuu ku fadeexeeyaa calaa ru'uusi alkhalaa'iqi yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha inta meesha isugu timid madaxoodu ilaahay ku fadeexeeyaa sida gabadhan uu fadeexeeyey gabadhii walad ee dhashay oo biyihiisii ahoo isaga yacnii faraciisii ah ayuu shaki iyo waxyaalo noocaasa isaga anfiyey ilaahay waa iska xijaabaa maalinta qiyaamaha ilaahayna ma arkayo ilaahayna waa ku fadeexeeyaa calaa ru'uusi alkhalaa'iqi yowma alqiyaama siduu gabadha miskiinta u fadeexeeyo kale ilahay u fadeexeen marka arrimahani arrimo sahlan ma aha in marka lagu degdego ma ahan qaala alimaamu albukhaari raximah allahu tacaala xadaثana yaxya bnu qasacata waa muadinkii maka masjidkii maka muadinkiisu aha jirsheekh qaala xadaثana maliku can shaabisuri can saciid musayb can abi hurayra ana rajulan ata nabiya nin ayaa nabiga u yimi salى اllahu alيه wasalam faqaala wuxu uhi ya rasuul اllahi rasuulka ilaahy wulida lii gulaamun aswadu wiil madow ayaa la ii dhalay anigana nin caraban ah waa sarbeebtii hadda sheekhu uu ka hadlayo nin madowwa wiil madowaa la ii dhalay yidhi anigana nin cadaan ahay oo carab wey fa qaala markaas rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi hal laka min ibilin geel ma kuu sugnaaday geelley mata qaala nacam geel waa leeyahay qaala maa alwaanuhaa geela midabyaalkeedu maxay yihiin qaala xumrun wuxuu yidhi geela midabkiisu waa guduud qaala hal fiiha min awraqa mid maarina ma ku sugan yahay geela oo xoogaa ka midab duwan qaala nacam qaala wuxu rasuulu allahu sala allahu wasalam baraka caleyh fa anne sidee buu daalika lown midabkaasi see ahaado xagguu ka yimid neefkaas midabka ka duwan geela kale xaggee ka yimid qaala wuxuu yidhi ninkii lacalla waxaa suurtogala nasacahu inuu midkan awraqa ahee maariinka ah cirqun xidid inuu soo siibayaa dhici karta awoowo hore oo maariin ahaan jiray inuu dhinacaas raacayaa dhici karta isagoo aabbihiis guduudan ratigan aabbihii dhalay isagoo guduudan waxaa dhici kara geel hore oo maariin ahaan jiray halkaas inuu la socdo qaala rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi falacalla bnaka haadaa nasacahu wiilkanna waxaa dhici kara xidid hore inuu soo siibay awoowihii tobanaad iyo kii labaatanayd oo afrikaan iska ahay iska madow ah aduu haddaad carab tahay kaasaa dhici kartuu yidhi ama ayeeyadii labaatanaad ay soo siibtay marka yacni shakiha iska gelinuu yidhi owlaaddaada rasuulku sala allahu alay wasalam maxalushaahidka marka xadiidkan bukhaari uu deliishanayo waxaa weeye ninkan islaanta qadafkeedu sarbeeb laakiin ma uusan caddayn ma caddayna wuu sarbeeb marka sarbeebtu inuusan nabiguna ma karbaashin oo ma dhihin waad qadaftay waa lagu karbaashi ma dhihin marka sarbeebta waxaa weeye yani waxba laguma karbaasho qadafna noqon mayso qaala alimaam albukhaari raximah allahu tacaala baabun yabda'u rajulu bitalaacun baabun hada midkani baabun baabun yabda'u rajulu ninka asagaa bilaaba qaala alimaam albukhaari raximah allahu tacaala baabu ixlaafi almulaacini hada midkani baabu ixlaafi lmulaacini qofkii mulaacinkaa ninkii mulaacinka ahaa oo licaanka samaynayay dhaarintiisii ayuu u baab yahay baabkan sheekhu wuxuu uga hadli waa la dhaarin qofku haddiiba islaantiisii uu qadfay wax markhaatiyana uusan u haysan sharcigu waxa weeye afar goor sida aayadda aanu ku soo qaadannay waa inuu ku dhaarto afar goor uu yidhaaho ashhadu biاllaah inanii la min asaadiqiina fii maa ramaytu bihi haadihi min azina hadduu owlaad jirana owlaadda waa inuu nafyigeeda u banbaxo wa anna haada alwalada laysa minii bal huwa min azina afar gooru ku celin marka shanaadna uu yidhaha calaya lacnatullah in kuntu min alkaadibiin saas waa inuu yidhi marka masaladaasuu ka hadlay qaala alimaam الbukhaari raximah اllahu taعala xadaثana musa bn ismaaciil huwa tabudaki albasriyu qaala xadaثana juwariya juwariyatu bn asma adubayc an naafic can ibni cabdillah can cabdillah cabdillahi bni cumar ula jeeda ana rajula min alansaar ayaa qadafa imra'atahu nin ansaarta ka mid ahaa islaantiisii qadfay faaxlafahumaa annabiyu labadoodiiba nabigu waa dhaariyey sala allahu alay wasalam maxalu shaahidku waa intaas mid walba afar goor inuu ku dhaaranayo islaantuna marka shanaad ay leedahay calaya gadabullah in kaana min asaadiqiin carada ilahay dusha asna uu leeyahy calaya lacnatullah in kuntu min alkaadibiin faaxlafahuma annabiyu nabigaa labadoodaba dhaariyey sala allahu alay wasalam uma faraqa baynahumaa waa kala cirdeeyey nabigu sala allahu alay wasalam yacni furqadaas waxaa weeye uma baahna dalaaq dalaaq uma baahno nafsu licaan ayaa tafriiqa keenaya furqa mu'abadda weligoodna iskuma laaban karaan weligood iskuma guursan karaan culimmada waxaan ka maqli jiraba iyagoo dhahaya xataa jannada hadday ahluljanno noqdaan laysuma ogolaan inay isla guursadaan laakiin kitaab aniga kuma arkine mashaa'ikhdan ka maqli jiray oo jannada xataa hadday ahluljanno ay isla noqdaan xataa jannada dhexdeeda iskuma guursanayaan ilaa dadka aswaajta adduunka ku kala tegey aakhiru zawjiha a jannada ha dhow yacni zawj looga dhigay hadday ahlujanno isla noqdaan labadaa hadday ahlujanno isla noqdaan xataa jannada xataa waa laisku diiday laysuma ogol bal adduunya iska dhaaf saasay culimmada dhihi jireen qaala alimaam الbukhaari raximah اllahu tacaala baabun yabda'u rajulu bitalaacun hadaa midkani baabun baabun yabda'u rajulu ninku asagaa bilaabaya bitalaacuni talaacunka asagaa bilaabaya mulaacanada iyo dhaarta asagaa bilaabaya mulaacanada iyo dhaarta asagaa masaladan wuxuu rabaa sheekhu meesha inu uga hadlo ma naagtaa bilaabaysa mise ninka sida waajibkaa ninkaa bilaabaya ninka ayaa haddii naagtu bilowdo ninkana uu dambeeyo waa baatil wey ha lagu soo celiyaa la leeyahy lacaankaasi ma ansixina la leeyahy walidaalika matniga minhaajka waa tii aynuugu qorayd wayushtaradu ta'ahuru licaanihaa can licaanihi waxaa shardiguu yidhi imaamu nawowi ta'ahuru licaanihaa zawjada licaankeedu inuu ka dambeeyo can licaanihi licaani zawj zawjka licaankiisa waa inuu ka dambeeyo asagoo inuu horeeyo shardigu haddii cagsi la sameeyo licaanka dhan aan ansixin cagsi haddii la sameeyo qaala alimaam الbukxari raximah llah taala xadaثanii moxamed ibnu bashaar waa bundaarkiyuu ula jeedaahe qaala xadaثanaa ibnu abi cadiin moxamed ibn abi cadiin albasriy can hishaam ibni xasaan albasri alqurduusi qurduusiyu qaala xadaثanaa cikramata can ibni cabaas radi allahu tacala anhu ana hilaala bna umayata qadafa imra'atahu islaantiisii uu qadfay fajaaءa waa yimid saxaabigaas hilaal fashahida waa dhaartay arbaca shahaadaati biاllah afar goor ilahi u dhaartay والxaal النبiyu nabiguna slى الlaه عليه waslم yaquul uu leeyahay allahu yaclamu ana axadakumaa kaadib ilaahayaa og labadiinna mid ka mid aha kollay been sheegay ila labadoodiiba dhaaray mareen ninkiiga naagt dhaarteen fahal minkumaa taa'ibun qof toobad keenaya maydinku jiraa labadiinna ثuma qaamad islaantii haddana istaagtay fashahidad iyaduna arbaca shahaadaat iyaduna afar goolay martay dhaartay marka maxalu shaahidka waxaa weye ثuma qaamad fashahidad islaantii uu daba mariyey nabigu salى الlahu عalيه wasalam dhaartiina nabigu wuxuu ku bilaabay zawjkiiuu ku bilaabay licaankii wey marka sidaas shardi wey qaala imam الbukxari raximah اllahu taعala baabu licaani waman dalaqa hada midkani baabu licaani baabu xukmi licaan licaanka xukunkiisii u baab yahay waman dalaqa waman shaksina waa u baab shaksigaasoo dallaqa furay bacda licaan markuu licaankii sameeyey ka bacdi dalaaq raacsiiyey waa u baab wey masalada uu doonayo sheekhu meeshan in uga hadlo waxaa weeye dalaaqa ma loo baahan yahay licaanku markuu dhaco mise dalaaqa looma baahno calaa madhab اljumhuur dalaaq looma baahno in badanna waan soo sheegnay masaladaas dalaaq looma baahno calaa madhab اljumhuur lianna waxa weye binafsi licaan yaxsulu اlfurqa licaanka naftiisa waxaa ku xasilaya furqa muabada ah furqa mu'abada ayaa ku xasil lakiin masalada wuxuu rabaa khilaaf inuu ku jiro inuu kuu sheego waa tarjamaystay khilaafka baabulicaani waman dalaqa waa abu xaniife iyo abu cuhmaan اlbati iyo labadaa sheekha masaladan khilaafsan abu cumaan cuhmaanulbati asagu wuxuu leeyahay laa taqacu alfurqatu xataa yudalliqaha zawj licaan kastoo dhaca dalaaq waa inuu sameeyo zawjku waa inuu dalaaq raacsiiyo haddii kale waxa wey islaantii maba furmayso furqana ma dhacayso cuثmaan ulbati ayaa sidaas qaba abi xaniifana wuxuu qabaa xaakim waa inuu furo markuu licaanku dhammaado waa inuu xaakimku islaanta furo laakiin haddaan furiin jirin licaan furiin ma noqdo cuثmaanulbati iyo abi xaniifa qaba marka khilaafkoodu ku ishaaray laakiin jumhuur ulculamaa oo imaamu shaafici ka mid yahay waxaa weeye furqadu waxay ku xasili binafsi licaan oo lama baahnaba dalaaq wey qaala imam الbuخarي raximah الlah taala xadثana ismaaciil ismaaciil بn abi weys اlmadani qala xadaثani malik can ibn shihab zuhri ana sahlan ana sahla bna sacdin الsaacidiy ayaa akhbarahu ibnu shihaab u sheegay ana cuwaymar alcajlaaniya jaa ilىa caasim bni cadiyin اlansaari ayuu u yimi faqaala cuwaymirku lahu caasim wuxuu ku yidhi yaa caasim an ra'ayta rajula nin ka waran ninkaasoo wajada maca imra'ati islaantiisa micigeeda rajulan nin ka helay ka waran oo nin dul saaran ba helay ayaktuluhu ma dili karaa kaf ma ka siin karaa fataqtuluunahu ay qaatila man wajada maca imra'ati rajulan ninkii qaatilka ahayoo islaantii kor saarnaa naagta dilay ma dilaysaan kow miyaad ka siinaysaan haddaan dilo am kayfa sidee baa yafcalu ninkaasi samaynaa nin islaantiisii nin kor fadhiya ku tegey muxuu samaynaa sallii yaa caasim caasimu ii weydiye can daalika xukunkaas rasuula llahi rasuulka alle ii weydiye sala allahu alay wasalam fasa'ala caasimu rasuula llahi sala allahu alay wasalam an yus'ala can daalika alxukmi xukunkaasaa nabiga caasim weydiiyey sala allahu alay wasalam fakariha rasuulu llahi sala allahu alay wasalam almasaa'ila wacaabaha rasuulku sala allahu alay wasalam su'aalahaas waa dhibsaday waa ka haday wacaabaha waana ceebeeyey su'aalaha noocaas ku socda waa su'aalaha noocaasa wey su-aalaha noocaas ku socda nebigu sala allahu alay wasalam waa dhibsaday culimmadu waxay leeyihiin sababta nebigu su'aalaha noocan u socda oo ugu dhibtaday waxaa weeye lianna fiiha hadku satri muslim oo ishaacatu faaxisha su-aalahani waxaa ku dhex sugan qof muslim oo cawradiisii bannaanka la soo dhigo ama faaxisho in magaaladii lagu faafinayo oo dadkii waxan ay baranayaan waxaa kaloo nebigu u diidan yahay tasalludu alyahuud calaa acraadi almuslimiin yahuudaa meeshii fadhiso magaaladii madiine waxaa wax ka degan yahuud yahuud hadday dhega qaadaan majaalistii nabiga waxaa lagu weydiinayo islaanteedii arkin waxay weydiinayaan saxaabadii ay yihiin acraadulmuslimiinay ku dhacayaan yahuuddii wixii dadkan diinta sheeganaya ilaa dadka nabiga agtiisa fadhiya ilaa maaragta guryaha iyo waa laysku dhaafaaho muslimiintu guryahay waxbay ka sinaystaan iyo islaamaha iyo balaayay buunbuunaynayaan aan meesha ka jirin marka waxaasoo kaleba in nabiga la weydiiyo sala allahu alayh wasalam oo cawraadkaas majaalista nabiga lagu soo bandhigo aad u dhibsa jiray nebigu sala allahu alayh wasalam fakariha rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka alla waa dhibsaday almasaa'il wacaabaha waana ceebeeyey masaa'ilka noocaas mowduucaas ka hadlayo xataa kabura calaa caasim ilaa caasim dushooda uu ugu weynaaday maa shaygii shaygaas oo samica min rasuulilah rasuulka alle uu ka maqlay sala allahu alayh wasalam oo inuu dhibsanayo su-aashaas ah falamaa rajaca caasim markuu dib ugu laabtay ilaa ahlihi ahalkiis markuu dib ugu laabtay jaa'ahu caasim waxaa u yimid cuwaymir cuwaymirkii diro yidhi masalada iisoo weydiiyi faqaala markaasu wuxuu yidhi cuwaymir yaa caasim maadaa qaala laka rasuululah rasuulka alle muxuu kugu yidhi sala allahu alay wasalam faqaala caasim wuxuu yidhi licuwaymir wuxuu ku yidhi lam ta'tinii bikhayrin wax khayra ilama aadan imaanin ni waa laysoo canaantay oo nabigu waa igu dhibsaday sala allahu alay wasalam su-aashii aan weydiiyey qad kariha rasuululah rasuulka ale sala allahu alay wasalam almasalatu masaladii nabigu waa dhibsaday allatii masaladaasoo sa'altuhu nabiga sala allahu alay wasalam canha masalada aan su-aalay faqaala cuwaymir wuxu uhi wallahi laa antay ka joogsan maayo xataa as'alahu ilaa nabiga sala allahu alay wasalam canha masalada aan ka su-aalay fa aqbala cuwaymiraa soo qaabil xataa jaa rasuulu allah rasuulka ale sala allahu alay wasalam ilaa uu yimid wasad annaasi dadka dhex bartankooda xaalu rasuulku sala allahu alay wasalam uu ku sugan yahay faqaala wuxuu yidhi markaa cuwaymir yaa rasuula allahi ara'ayta rajulan wajada maca imra'atihi rajulan an yaqtuluhu fataqtuluunahu ninkaa qaatilka ma dilaysaan am kayfa yafcalu see ninkaasi samaynaa rasuulka ilahi sala allahu alay wasalam faqaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi qad unzila fiika fii sha'nika sha'nigaaga cuwaymiro waa lagu soo dejiyey iyo wa fii saaxibatika saaxiibtaadaba aayada qur'aan aa lagu soo dejiyey waa aayadihii licaanka hadda aanu soo maraynay fadhab orodoo tag fa'ti bihaa orodoo naagta la kaali oo la imaado licaanaad samaynaysaan wey licaan iyo dhaaraa meesha taalle la kaale wey qaala sahlun wuxuu yidhi fatalaacana zawjkii iyo zawjadii waa licaantameen wey walxaal ana aniguna maca annaasi dadka micigoodii aan ahay sala allahu alay wasalam cinda rasuulillahi rasuulka ilaahi agtiisa aan ahay sala allahu alay wasalam falamaa faraqaa zawjkii iyo zawjadii markay ka faaruq noqdeen min talaacunihimaa talaacunkoodii markay ka faaruq noqdeen qaala cuwaymir wuxuu yidhi kadabtu calayhaa naagtayda beenaan ka sheegay yaa rasuulallahi rasuulka ilaahayow in amsaktuha haddaan sii haysto oo naagnimo aan u sii haysto zinadii aan ku tuurayaaba been uhu yidhi haddaan tan sii haysto fadallaqahaa alaaan saddexuu raacsiiyey marka tan haddaanba sii haysto beenaanba ka sheegu yidhi waa zaaniye waa naag xun iyo beenaanba ka sheegu yidhi saddexuu marka ku haatiyey maxalu shaahidka fadallaqahaa alaaan wey baabu licaani waman dallaqa riwaayaadka qaar inay ku soo arooreen riwaayaadka qaar waxay qabaan riwaayadan ay qaar deliishanayaan culimmada ka mida waa cuثmaan اlbati iyo abi xaniifa cuثmaan اlbati abi xaniifa riwaayadan ay deliishanaya fadalaqahaa waa furay ثaلaaثan saddexuu ku furay dalaaqo qabla an ya'murahu rasuul الlah rasuulka aleh salى الlahu alay slm intuusanba amrinba bidalaaqiha nabigu furinay u baahan tahay iyo waxa maba dhihinba ilaa furinba uma baahnaba asaga furinkii kula booday marka imaamu shaafici jumhuurtu waxay uga jawaabayaan riwaayadan waxay uga jawaabayan xadiis ibnu cumar ayaa jiray oo faraqa الnabiyu salى الlahu alيه wasalam bayna almutalaacinayn nabigaa yihi saasaadba ku kala baxdeen wy ee ninkan saxaabiga asagaa wuxuu mooday licaanku inuusan dalaaq noqonayn asaa mooday asaa saddexdii dalaaqo isaga riday saasay uga jawaabayaan qaala ibnu shihaab ibnu shihaab zuhri isagu wuxuu yidhi fakaanat ilfurqatu kala taggaas oo licaanka lagu kala tago waxay ahaatay sunnata almutalaacinay laba qof walboo islicaanta zawj iyo zawjo walboo islicaana sunnada ay marayaan waa furqa mu'abadow sidaa ku kala tegayan allah subxaana wa tacaala